bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idilhaantiinba meel kasoo joogtiin si walba oo codka raadicdiin soo gaarayo galab wanaagsan galab cudonayana hawada in galeenahay dhegeystayaal waxaan inga raaligelinaya daqiiqadaha markaasi aan inga soo dibdhacnay barnaamij markaasi n inga soo dib dhacay dhegeystayaal raaligelin buuxda ayaan ka bixinaynaa markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la talin jacayl oo ah barnaamij galab walba oo arbacaha soo gala n barnaamijka galabta intuu hawadaha ku jiro waxaa halkaani ka daadihi doona anigoo ah galad maxamed ibraahim iyo weliba
anise cali xuseen
waa tahay mar kale kulan wacanoo wanaagsan saaxiibayaal ayaan hawada inga leenahay dhegeystayaal barnaamijka alaaba waxaa noo caadaa intaan barnaamijka aanan gudaha u gelin inaan ku daafurno mid ka mid a kalimaha suugaanta markan waxaan jecelnahay dhankaas iyo galabta farsamada waxaa n fadhiya farsamayaqaanka faraha fudud ee hashim yare balse waxaan soo qabanayaa heesta markaasi aan ku daafurinayno barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa ila tali ama la talin jacayl aan ku daafurinayna farsamayaqaanta farsamayaqaanka iyo heesta weliba barnaamijka
waa tahay saaxiibayaal mar kale kulan wacano wanaagsan haddii halkaasaynan kaga soo laabana heysada afrika barnaamijka nasteexa indho nasteexa dayaxan idhaahda heystii maahan been jacayl een galado haddii galabta halkaas aynu kaga soo laabno barnaamijkana uu yahay faaqidaadii een la talintii een barnaamijka heystan heys jacayl ay ahayd een waa tahay galad soo dhowo inagoo dhegeystayaashan qadka taleefonka aan u furi doono bal galad soo dhowo n waa mahadsan tahay aniso n cali xuseen aniso wadani waan kaga mahad celinaya sida wacan markaasi barnaamijka ila daadihinayso dhegeystayaasha galabta n in badan barnaamijka waa la sugaya oo la talin jaceyl baa la oranayay n in badan barnaamijkan hawada wuu ka maqnaa n dib ayuu usoo laabtay n dhegeystayaasha markaasi e, maadaama uu yahay barnaamijka ugu xiisaha badan islamarkaasina n ka hadla arrimaha markaasi jaceylka islamarkaasina ku faaqidno n la talin badanna markaasi aan bixino dhegeystayaashuna markaasi ayakuna iskula taliyaan n marka barnaamijka galabta insha allah marka dhegeystayaasha qeybta waa sii doonaa n qadka telefoonka ayaa u furi doonaa n marka dhegeystayaasha waxaan leenahay isku soo labada isku noqosho wanaagsan n waa rajegi doon waa rajeyi doonaa intaani in ka badanba in markaas haddii allaha awooda la ogolaado aan sii wada joogi doono insha allah balse n markaan waxaan jecelahay lambarka n wicitaanka tooska ee markaas dhegeystayaashu ee kala xiriir kala soo xiriiri karaan ama markaasi adeegahooda kasoo dhibaan karaan inaan markaasi hawada u mariyo wicitaanka tooska dhegeyste waa farolabo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeysta markale haddii aan kuu celisho wicitaanka tooska ee barnaamijka aad uga qayb qaadan karto la talin jacayl wuxuu noqonayaa waa farolabo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed markale dhegeysta haddaan kuu celiyo waa farolabo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystayaal meel kasoo joogtiin iyo si walba oo codka raacdi iin soo gaarayo galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada inga leenahay waa tahay aniso dhalankaaga soo dhow
een galada waa sidaa sheegtay een waa dhowahay een dhegeystayaashana een een galabta intuu barnaamijka naga soo dibdhacay iyagana sidoo kale waan ka raaligeynaa galabta dhegeystayaal badan oo barnaamijka xiiseynaya een galadoo galabta waxaan u maleyn dad badan inay dhaari qabaan oo een galadoo galabta baalaha la iska rifi doono een waxaa moodaaba dhegeystayaasha in badan inay isku xiisnay oo galabta barnaamijka galabtii koowaad uu yahay markii sidaan rabdaan kaga soo laabanay in dhegeystayaasha bal intaan maqnayn wixiina dhaafay galabta iyagaa naga dabagey doona dhegeystaha qad ku jira
n waa tahay aniso waxaan siinaa dhegeystaha qotrian janiska siinaya halalo asalaamu calaykum halalo walaalo wacalaykum asalaam waraxmatullah walaalo soo dhawow ku bilow magacya halkaad nagala soo xiriireyso n waa tahay barnaamijkood la socotaa waa tahay waxaa tahay dhegeystihii koowaad ee barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa ilaa tale ka qayb qaadanaya n bal soo dhawow n markaasi mala talin baa tahay malagu talinaya mase waxaa la talinaysaa waa tahay maxaa codsanaysaa waa tahay walaal xoogaa waxaa moodaa codkaagu inuu hooseeyo ee sare u qaadsan ku maqalno dalabkaagana aan kugu markaasi hirgelino faa-iso aniso aan idhaahdee dhegeysahaas inaan qadka teleefonka ayaa ka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay waan kaga markaasi sad markaasi barnaamijka aad uga qayb qaadato dhegeystaha xiga iyo weliba anise cali xuseen
een waa tahay galadoo dhegeystaha xiga haddii aan u baaqo halo halo dhegeyste halo halo dhegeyste een galada waxaad moodaa dhegeystahaasi in ay ku dheer tahay aalada uu naga dhageysanayo een waxaan leenahay soo laaba adigoo nabad qaba dhegeystaha xiga haddii aan u baaqo halo halo dhegeyste halo asalaamu calaykum dhegeyste calaykum asalaam een dhegeysta magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso
oo ayaana joogta ha een ayaana soo dhawow walaalo een adigoo buuqa iska yara fogeynayo si aan kuu maqalno een soo dhawow galabta barnaamijka maxaad ugu talagashay
walaa anaa layna talina waa tahay soo dhawow
walaalka walaasha waxaan nagala talina wiil ayaan waxaan aan jeclaa in muddo ah ayaan
waa tahay in galadoo dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-a soo laaba ayaynu ku leenahay adigoo nabada een galad soo dhawow een dhegeystaha xiga haddii aada u baaqdo
n waa mahadsan tahay aniso cali xuseen dhegeystaha qadka ku jira ee janiskiisa ayaan sii doonaa halo halo asalaamu calaykum Eh, walaalo soo dhawow ku bilow magacayo halkaad nagala soo xiriireyso
Magac Dr. dakhla doolar u tagaayo saddexda mufti ay kaara labadii kala maalin
waa tahay haddii markaas waqtigu noo saamaxo waan kuu soodii doonaa dalabkaaga waana ku ciyaari doonaa dookaaga waana kaaga mahadcelinayaa sida wacan barnaamijka nagala soo qayb qaadat nagala qayb qaadatay waaga dhegeystayaal barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa ila tali ayaan ku guda jirnaa qeybihii een, hore barnaamijka ayaa weliba een, ku guda jirnaa dhegeystayaasha markaasi dib kala soo qabsaday barnaamijka la wicitaanka waxaad dhegeysta kaga qayb qaadan kartaa waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed waa afar labo eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystaha xiga iyo weliba aniis
waa tahay engaladoo dhegeysta xiga haddii aan u baaqo halo halo dhegeyste
halo halo asalaamu calaykum dhegeyste salaamu calaykum salaamsan een dhegeysta soo dhow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso
magacayga waa israel waaye waxaan deganahay ilaahay waa tahay een soo dhow walaale een galabta maxaad barnaamijka ugu soo gashay
walaan waxna lama talinaayo ee heestaa wataa waa tahay soo dhow
haddaba waxaan rabaa heestii jambiga loo qaaday
waa tahay haddii waqtigu inoo saamaxo wayna ku ciyaari doonaa engaladoo dhanka iyo haddii aan aadno farsamo yaqaanka een dhegeystayaasha inaguna galabtan waynu isku soo laaban doonaa heestaas soo qabane
aniso galabta adaan kuu dayi doonaa dhankaas iyo kalimaha sugaanta waa tahay engaladoo heesta cabdiweli kangeero dhankaaga danbaa i keentay iyo farsamo yaqaanka
dhankaaga damba ay keentay dhankaaga damba ay keentay dhigay wuu badan yihiin dhankaaga damba ay keentay dhankaaga damba ay keentay dhankaaga damba ay keentay oo dhankaaga damba ay keentay dhankaaga damba ay keentay dhankaaga damba ay keentay haddaan maantana isdhiibay dareen dhashay baa abuuray haddaan maantana isdhiibay dareen dhashay baa abuuray ii dhaba iisoo hoggaansheeye iyadaa maadii dhabayni ii dhaba iisoo hoggaansheeye iyadaa iyadaa maadii dhabayni haddaan waa tahay enga- engaladu haddii halkaas ani kaga soo laabanay heestii cabdiweli kangeero een dhankaaga danbaa i keentay waa tahay engalabta hees baa ka dhacday galadoo markaa daba ay keetaan maqla heesta galabta waxaad moodaaba barnaamijkii markaas ku eego iyo heesta inay is yeelanayaan waa tahay engaladu waxaad moodaa farsamayaqaanka inuu kasoo taxadiray heesaha galabta barnaamijka si barnaamijka loogu xiisay waxaad moodaaba galabta iyo heesahaba inaysan kala dhicin laakiin waxaad moodaa in anisoy eh, galabta eh, la- eh, la soo ballantay eh, farsamayaqaanka oo markaasi heesaha eh, galabta miiska soo saarmaya in badan aad in badan aad ku jeeda indhaha way ku badan yihiin marka waxaas leeyahay engaladoo galabta barnaamijka maadaama aan u xiso in badan oo iga maqnaa galabta waxaan farsamayaqaanka heesaha xulka bal galabta dhankaasi noo aad waa tahay aad u mahadsan tahay eh, aniso waxaan siinaya dhegeystaha qato ku jira halo halo salaamu calaykum halo halo walaan waxaan rabaa heestii saxmada shiimigiisa walaa codkaa sare u qaad
waxaan rabaa heestii deexda mushimigiisoo daayo waa tahay walaal qaaliya waan kuusoo dii doonaa waana ku ciyaari doonaa dalabkaaga Een, waa hagaag dhegeystahaasina een, waa rajeynayaan markaasi dalabkiisa aan usoo idiyo doono Een, isla markaasina dhegeystayaashana een, een, anisoo inooga suurtagelinaysa in dhageystaba mar aan dooqiisa usoo deyn laakiinse hal mar ayaan isku jamcinaynaa oo markaasi usoo wada deynaynaa si markaasi ay ay uga bagtaan waa tahay engaladu farsamayaqaanka marbuu dhegeystayaasha eegi doonaa dhextaalka barnaamijkan ugu weynahayaa dhegeystaha qad ku jira haddii aan soo dhaweeyo halo halo dhegeyste halo halo dhegeyste halo halo engaladu dhegeystahaasi waxa aad moodaa in aaladda uu naga dhegeysanaya ay ku yara dheer tahay ayaad moodaa een waa tahay dhegeystayaashan waxaan leenahay galab wanaagsan dhegeystaha xiga haddii aad ku socoto galado
waa hagaag anisoo dhegeystaha ani qad ku jira ayaan jaaniska siinaya halo halo salaamu calaykum walaal soo dhawo ku bilow magacay halkan la soo xiriirayso walaal adigoo markaasi raalliya een, ka fogow een, goobta dabaysha ku jirta ama iska xir kuna een, ku celi halka iyo magaca naga soo waay
magacaasiisa maxamed oo joogo deegaanka dhumuud maxamed galab wanaagsan ayaan ku leeyahay galab qurux badan waa la socota barnaamijka waa tahay gudaha ugal barnaamijku waa ila tali amaba la talin jacayl een galabta ma lagula talinayaa maxaa la talinaysaa mise adaa lagula talinayaa
waayo anigu waa wakiil baan saaxiibkan waa tahay wakiil baa tahay soo dhowow
saaxiibow wiil saaxiibkay ah ayaa soo wakiilta aniga marka wuxuu dhahay mataqana waa tahay
gabar ayaan wuxuu dhahay in badan isjecleen in isjecleen marka wuxuu dhahay gabadhii wax joogtay dhahay deegaanka abiiga ah oo ceeda ku hareersan deegaan ka mid ah
waa tahay
marka wuxuu dhahay isagoona joogay sabab wax iga imo dhahday gabadhii
waa tahay waa tahay codkaagana xoogaa sare u qaad waa tahay waa tahay
Ani marka waxaan dhahay waa saaxiibaanahay waxaan dhahaa jikadana ku dhegdhegbelow
waa tahay
wuxuu dhahay nabadgello gabadhi wuxuu dhahay waa waa baryaha magaalada joogay marka ana wuxuu iska cabsano iska fiirinaya carrada haddana waxaan dhahday iimow
waa tahay waxaan dhahay dibale furta la iga jara baanig waa tahay
waxa jira marka ma ma jiraan jira waxaas mahaybo anaga xalinaysaa
waa taad mahadsan tahay een, wiilkaasi maxamed ee nagala soo xiriirayay deegaanka markaasi ee dhuumoodle een, anis wuxuu leeyahay wakiil baan ahay oo waxaa wiilka wakiilka ahay een, wiil saaxiibkeeya een, markaasi wuxuu yidhi een, wiilkaasi ee gabar bay in muddo isjeclaayeen deetana waxaa dhacday wiilkii iyo gabadhii markay in badan wada socdeen in la iswaayo oo gabadhii meesha ay ka baxdo deetana wiilkii baa ii yimid uu leeyahay anigo maxaan sameeyaa maadaama gabadhii aan jeclaa ee halkaasi iga tagtay maxaan sameeyaa een, ila tali buu yidhi buu leeyahay deetana wuxuu leeyahay gabadhii een, sidaa daraaddeed markii ay iswaayeen muddo kadib dib bay usoo laabatay wuxuu markaasi ka raaligelisay buu leeyahay ee, dhibaatooyinkii markaasi soo gaaray maadaama qofkan uu ahaa qof la jecel yahay islamarkaasna uu ka taxadarayay markaasi wuxuu leeyahay dhegeysahaani deetana waxaa eeba dhicinba inay markaasi kusii nagaadaan deetana qofkaasi ay mar labaadba qofkii qofkaasi ee qalbigiisa dhaawacday aysanba een, taasina ay ahaydba cagajugleyn labaadoo iba- ima- een, dhibaato kaloo markaasi qalbigiisa soo wajahday een, maxaan sameeyaa uu leeyahay wiilkaasi een, maadaama qofka uu jeclaa ay ka tagtay deetana aysan tamar usoo laabatay haddana ay kabtay oo dhaqaaqday bal in anistu soo dhawow een, bal dhankaaga fikradeeda
een waa tahay engaladu waad mahadsantahay dhegeystahaasina waa u mahadsanaya sida quruxda badan barnaamijka nagala qeyb qaatay een galado een meeshaas een gabadha een haddii ay wiilkaas ay xiriir ka dhexeeya dabcan aniga waxaan u fahmay gabadha in aysanba een aniga ay gabadha waxaan u fahmay danba aysan ka lahayn maadaama ay tiri ii sheeg een markii ay u tagto kale uu dhahay ay kuma imaan karo aniga sida aan u fahmo dhageysta hadalkiisa ee waxaan fahmo fahmaba in aysan gabadhaas aysan danba ka lahayn marka hore maadaama aysan soo xiriirinba markii ay tagtay waa tahay aniso een, saas lamida een, waxaan leeyahay maadaama een, sameynkan waxaa soo badbataba islamarkaasina een, qof markaasi een, haddii aad jeceshahay oo qofku kaa tago een, qofkaasina aad isku dayso isku dayo badan inaad qofkaas soo ceshato aad soo ceshan weyso muhiimadu ma ahan ayaan leeyahay qofkii in markaasi een, niyaddaada ku xirto qofku waa jecesha waa sax laakiinse qofkii aad jecesha haddii aa weyso maaha in noloshaada ugu go'doomiso ee qofkaasi een, in badan ka fikirto een, waqti badan aa siiso qofkan wuu kaa tegay laakiin isku day saad nos- noloshaada u xadidi lahayd ee, qalbigaa uga saari lahayd ee markaas u maaweeli lahayd laakiin mar walba haddaa qalbigaaga soo xasuusiso dhaawacii iyo namaradii boogtii markaas qarsoonada aad danqiso dhibkaada jila waxaan leeyahay maadaama qofkan uu kaa tegay een, isuu ka- qalbigiisa kaa saaray n adiguna markaas qalbigiisa qalbigiisa qalbigaaga uu ku dheeryahay waxaan ku leeyahay isku daysaad qalbigaaga uga sala maadaama ay soo jiidasadaba aysan jirino qofkan uu kaa tegay bini aadanka markaasi qofka wiilkaasi waxaa markaasi kula talinayaa inuu markaasi isku dayo qalbigiisa inuu markaasi meesha ka saaro isla markaasna qof kaloo markaasi u qalanta uu markaasi u geliyo sababta oo qof kasta qalbigaaga laguma aamino laakiinse qalbiga waxaa lagu aamina qofkii u qalma marka waxaa markaasi aan kula talinaya dhalinta markaasi marka hore qofka sheekaduna dhex marayso ama saaxiibtuna dhex marayso ee doonaysa nolosha ka leedahay doonaysa inaad mustaqbal ka yeelato horta bal iska fiiri qofka qofka yuu yahay haddaba markaasi qofka aadan wax horay iskaga aaminto waxaa laga yaaba qofka inuu markaasi yahay qof markaasi nacasa deetna qalbiga suu ku burburi lahaa falinkeed qabanaya laakiin waxaa iska fiirida qofka intaadan qalbiga ku aamin ka hor qofka horta qalbigaa ku aaminaysa yuu yahay ma qof beri ka maalin xunku qabanaya uu kula qabanayaa ma qof markaasi mustaqbal kaaga iftiiminayso isla markaasina aada aaminsanta nolosha la wadaagdo maadaama calaf uu jiro marka bal qofka marka hore iska fiir nolosha aad la wadaagayso markaasi aad doonayso mustaqbal la wadaagto ee horeba qofka waa ku jecelaya waan ku jecelahay maahan laakiin jeceylku waa dina dhow markaasi qalbiga ka soo ga marka waxaan leeyahay iska fiir qofka markaasi aada noloshaad ku aaminayso qalbigu waa maraayad haddii jabtana maraayaddu markaas waa la heli kara laakiinse qalbiga lama helo marka saan ayaan kula talinaya markaana waxaan dhankaas iyo waxaan aadaynaa farsamayaqaanka heesta ee markaasi dhextaalka barnaamijka xamdi bilan iyo axmed maxamed tomanle ayaan soo qabanaya
inta badan xanuun waan soo marnay aan kamayra noon man qabuusanay aan ismahadine aan ismahadine aan ismahadine maantaba iho iho xamda iho
waxaan mooda jiray maadhada cagsiga inan kala mutee miyadiga darmay
inta badan xanuun waan soo marnay aan kamayra noon man qabuusanay aan ismahadine aan ismahadine aan ismahadine maantaba iho iho xamday xamda iho
waxaan mooda jiray maadhada cagsiga inan kala mutee miyadiga darnayd baxamaa
muddo badan xanuun waan soo marnay aan kamayra noon man qabuusanay aan ismahadine aan ismahadine aan ismahadine maantaba iho xamdaayiho
waa hagaag intaasi aan uga soo laabano heesta een, dhextaalka barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa ay la tilmaamaba la talin jacayl Eh, waxa barnaamijku galabta aad buu u xiiso badan yahay waxaad moodaa bay farsamayaqaanka heesba heesta uu markaasi ka xiiso badan tahay inuu galabta ee dhegeystayaasha usoo bandhigayaba anisaye maxaa kaga baxaysa waa tahay een- een galadow anaaba galabta heestaan ka qancabo meel bay bugtee bisanka galabta maxamed tubaliya xamdi balanba waxaad moodaaba inay een, barnaamijka xolka bismillah waxaa moodaba heestaan aniga inay ii soo saareen
waa tahay anisa calasi waad mahadsan tahay een, heesta markaasi marka loo fiirisho iyo eryadeeda waa hees markaasi een, aad u qiimo badan isla markaasina een, arrimo badan taabanaysa Een, waa hagaag een, aniso waxaa markaasi eh, waxaan jecelahay dib aan ugu laabano dhegeystayaasha wicitaanka oo in badan markaasi eh, wicitaan eh, qodkooda soo bixi dhaafiyeen waxaan jecelahay isaga qadka ku jiraan jaaniska siiyo walaalo asalaamu calaykum walaalo soo dhow ku bilow magacii goobta nagala soo xiriireyso een mario een galab wanaagsan galab cudoon ayaan ku leeyahay wala socotaa barnaamijka waa tahay soo dhawow barnaamijku waa ila tale maba la talin jacayl een ma lagula talinayaa waxaa la talinaysaa mise kelbata
walaalkay wiilkaasaa la talinaya waa tahay soo dhawow
wiilkaas waxaan leeyahay gabadhaas dankaama leeyahay ka dabalin
waxaad leedahay gabadhaasi een dankaaba lahane een hore markaas oga soc Laakiin- waa tahay soo dhawow heestii sacdi siman ee waa tahay waa rajeynayaa markaasi inaa aan kusii diri doono dalabka ku ciyaari doono garuna dhegahaaga ay ku dhici doonto waa tahay dhegeysaha qadka ku jira iyo aan weliba anise cali xuseen
waa tahay een galadow dhegeystaha qad ku jira haddii aan soo dhaweeyo een halaalo dhegeysta wacalaykum salaam een dhegeysta soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo ceyso een maariya i soo dhawow een haddii aad barnaamijka la socotay galabta barnaamijka maxaad ugu sutara gashay
maadaama ay ii tahay masala jecen garabka dib kadib ugu horreysa aanan ka qayb qaadanayo waa tahay marka een waqashay een aniga la tali ma wado mase een hadda wiilkii ahaa een een baankeeso oo hadda u dambeeyo lakalinta gudbisanayay wiilkaas oo dhalitis si fiican uma maqlin een marka een gabara een baalkeeso een jacayl uga baxda wax saas camal aan maqlayo marka haddaa ii qeexda wiilkaasaan kala fiican u siihiyo waa tahay
marka wiilkaas waxaan jeclaan lahaa een kulis la talintiisa si fiican mugu maqlinin aniga oo waayo hadda barnaamijka dib ayaan kala soo qabsaday Een, waa tahay een, maandeeqay haddii wiilkaas aan kugu celiyo waxa uu dhahay gabar een, xiriir naga dhexeeyay in muddo ah, een, gabadhii way iska tagtay amaba waa ay baxday een, muddo hadalkeedii waan waayay kadibna dib imaysan soo wicin een, markay imaatay ayaan raashay kadibna kama aysan jawaab celin raadinteeda
markaad markaad timaado maxay dhahday kama aysan jawaab celin macnaha hadalkiisa een, hadaladiisa kama aysan jawaab celin
ha malaha ee markii horena way ka tagtoo saaxiibay ahaayeen waa tahay
Een, marka een, wiilkaas waxaan kula talinaa maadaama qofka markii hore uu kaa tegay haddana uu dib kugu soo noqday een, qofka biniaadanka waa isbedeli karaa een, waxaa leeyahay een, horta een, qofkan biniaadan waaye haddana biniaadan horta marka hore qalbigaada dhan haddaa wadasiisa dhibkeeday leedahay marka waxaa leeyahay een, wiilkaas walaalkeeya een, horta gabar soomaaliyeed way badan tahay een, hal qof oo keligiisana walaahi laguma koobo ee noloshaada marka waxaa leeyahay maadaama qofkaas ay haddii tagto markuu soo qabtana iskaa bedeshay waxaan dhihi lahaa ka tasho walaalkeed oo qof kale ka raadso waa tahay
marka saas baan kula talinayaa Een, dhegeystayaashana waxaa leeyahay galab wanaagsan galab qurux badan adiga iyo dalag galab wanaagsan een, galab qurux badan ayaan leeyahay Een, waa naga mahadcelinaa walaashay inta
waa tahay inaguna waan kaaga mahadcelineynaa qaabka quruxda badan ee aad barnaamijka kaga qayb qaadatay galab wanaagsan ayaan hawada in kalena dhegeystaan meel kastoo joogtiinba iyo si walba ismaqalka raadhiyo cadaad idiin soo gaarayaba een dhegeystayaasha een waynu usoo noqon doonaa een galadoo dhanka iyo farsamo yaqaanka iyo waxaynu aadaynaa mid ka mid ah heesaha codsayaasha dhegeystayaasha
waa tahay markaana waxaan jeclaa dhankaas iyo een, ah, aadno codsayaasha dhegeystayaasha islamarkaasina een, heesta markaasi ugu soo horeyso aan soo qabano heesta waa heesta een, markaasi een, ay qaado fanaanada een, codka baaxsan ee sacdi siman iyo weliba een, idla yarix ayaa soo qabanaya oo kamid ah codsayaasha dhegeystayaasha
galmudug galmudug galmudug waa guri barwaaqo geygii soomaali weyn gurihii weeyaan xornimo galmudug galmudug galmudug waa guri barwaaqo geygii soomaali weyn gurihii weeyaan xornimo waxaa tega gacalis jecelo marnabaanka lagu ayn marnaba aan kalagu ayn waankooduna midnimo waxaa tega gacalis jecelo marnabaan kalagu ayn marnaba aan kala go'ay kuwankooduna midnimo gumbaha lagawnka haddii isgarabsade halilihii gaarameel gadaala looga noqon looga noqon looga noqon looga noqon hoy gadaala looga noqon
waa hagaag aan intaasna uga soo godoobno een, heestii markaasi codsayaasha dhegeystaha oo kamid ahayd ee ay qaadaysay een, sacdi siman iyo weliba idileere Een, markaana codsayaasha dhegeystayaasha ayaan kusii soconeynaahe Een, waxaan soo qabanaya heesta kale ee kamid ah codsayaasha dhegeystayaasha een, heesta een, uu qaado fanaanka codka baaxsan ee dayaxdal nuushe heesta cabasho ayaan soo qabanaya
waxaan fadhiyaa cimilada calooshu waxbay itubtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta erkaa waan sarareegaya shaanta hormoodaya cadan guxumoodaya cidlaan wehel moodaya caanaan biya moodaya ishaan duhur moodaya cadan guxumoodaya
waa hagaag intaa si aan uga soo laabano heesta ee codsyaasha dhegeystaha dhegeystayaasha Een, markaan waxaan jecelnahay inaan dib ugu laabano dhegeystayaal badan ayaa qadka taleefanka soo buux dhaafinayana doonayana barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka ku jira halalo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله ولا سو دو ku bilow magacii halkaad nagala soo xiriireyso
waa maxamed oo jooga walaal idin xiriiriyey Eh.
ilaa la qabsaan aan rabaa Een, maxamed een, galab wanaagsan ayaan ku leeyahay wala socotaa barnaamijka
aa walaal waa la socda waa tahay barnaamijku waa ila tali een, barnaamijka een, ma lagula talinayaa een, maxaa la talinaysaa mase wakiil baa tahay
anaan raba walaal in lala taliyo aniga waa tahay soo dhow maxamed oo codkaagana een, sare u qaasaan ku maqlo marka dhegeystayaasha
gabaraan jeclaa horta marka hore walaal waa tahay
aniguna waa jeclaa iyaduna waa jecesha waa tahay
marka gabadha meesha gabadha markaan marka inta badan gabadha markaan maaga u tag oo meesheeda ay ku dooqo gurigeeda ay ugu tagtid gabadha chance ma helayo hadii odaga ee ku caysanaya xabadu kula dhaacado googaa xabadu kafisiinaya marna horta ulku kafisiinaya chance la-aantaasa jirta inuu saa yeelaa marka waa tahay maxamed aad mahadsan tahay walaqaaliya waa kiga mahad celinaya sida wacan barnaamijka oga qayb qaadatay Een, caaniso cali xuseen ood maqlaysaa dhegeysahaasi wuxuu leeyahay maxamed een, gabar baan xir naga dhexeeyaa buu yidhi oon aad u jecelahay Een, balse wuxuu yidhi gabadhi aan jeclaaba gurigeeda dabcan ugu tago maadaama gabadha markaasi manaasib ay tahay gurigeeda lagu tago wuxuu yidhi gurigii tage odaygii oo qoril taagan xabad waxaa laiguma jawaabay maxaa sameeya waa tahay dhanka kalena waxaa maqla galadow inuu yiri ayadana dhanka kalena hooya budla taagan waa tahay waa laba caqabadoo kala daran ee galabta waxa waxaa moodaa wiilkaas in weerar culus uu ku fadhiyo in waxaaba isleeyahaba in gabadhaas aan loo qorin uu la kulmo oo ay habboon tahay inuu taleefon kaliya kala hadlo inta jeegada la jarlaas Mm, maadaama la yidhi ananisay waxaa lagu dhibto laguma dheefsado Waxaan u waxaa malaynaya lagu taalo.
dhibtoon lama dheefso waxaa u maleeya intuu maamaadaas maqlay inuu ku surmo wiilkaas oo jeega la-aan
waa tahay balse wiilkaas waxaan kula talinaynaa aniso maadaama arrintaasi ee wiilkaasi la soo gudboonaatay gabadhaasna uu jecel yahay xaggee wadadee u mara uu leeyahay la talin baa doonaya Een, galada horta waxaan leeyahay wiilkaasi waa mahadsan tahay een, een, waxaan leeyahay haddii aad ku socoto wadadii ahayd waxaan loo dhibtoon lama dheefsado een, waxaan leeyahay gabadhaasi een, kolba taleefonka wac walba een, caymo kale lama arko waayo bud iyo xabad lagama kaco
Een, aniso een, qofka maadaama aad jeceshahay taleefon kaliya wax ma tarayo waxaad doonaysa qofka inaad aragto ee la kulanto waqti la qaadato laakiin taleefonkii waqtigiisii waa lasoo dhameeyay laakiinse aras aragtida baa dhiman base lagu tegi laba rabta Een, galadu een, taleefonka laftiisaba aragtidiisa lagama maarmo hadda video call baa jira
xataa waxaa laga yaaba video kolkaan la ogolayn Een, video callka maba diidi karo waayo haddii ayaga isku kalsooyihin isjecelyihin aragtidan is arkayaan een, inta video callka bacaadi waayo waayo waa la is arkaa aragti aragti ma dhaantaan dhihi lahaa aniga.
maadaama gabadhiisaan la leeyahay waxaa laga yaaba video call la ogolaynba wicitaanka caadiga ah inuu markaas dirqiyahaba een waa tahay engaladu ma moodid haddii ii sheeg taleefon aad haysato mar boxor baa tahay haddii aad taleefon haysato malaha aad luuqa guriga markaad seexatidna ku hadashida maya looqa guriga haddii markaasi een, arrimo ga- maadaama horta gabadh la waardiyeynayo een, ay tahay qore caaradii waxay ila tahay taasi ma suurtagelayso xataa wicitaanka een, video call iska badaabe iyo internet waxaad iska ilowsid iska ilowdid een, wicitaanka caadiga ah inaad markaas la hadasho ayaa dhib kugu noqonayso engaladu dhib kuguma noqonaysa haddii gabadhay taleefon ay haysato horta aniga ma aaminsana qof adduunkan jooga maanta oo aan taleefon haysan haddana taleefon haysta ma aaminsani si lagu weeyaha inay jirto een qof taleefon haysto waayo taleefonka ay adduunkii dhanba hadda taleefon ayaa qaato saqiirada xataa taleefon ay wataan laakiinse haddii taleefonkaba kasoo gudub een dadku waxbay bartaan malaha aniga waxaan is dhihi lahaa dhanka iyo waxbarashada u raaci lahaa haddii uu danaynayo dabcan waxaa laga yaabaa waxbarashada inta een, halkaasi een, kasoo eh, tagto een, xataa arrimo kale ee- ee arrinta ay culus taho een, markii een, iskuulka xataa la geenayaba gaari lagu geeyo markii lasoo Ee, celiyo waa dhacdaa een galab dad badan oo waardiya sidaas lagu hayo een wayna haboon tahay gabadha in mar walba sidaas ay familkeeda uga dambeyso iyada lafteeda xataa way haboon tahay een wiilkaasna waxaan kula talin lahaa walaalo waxaa loo dhibto lama dheefsado een u dhibto baan dhihi lahaa gabadhaas haddii aad rabto walow iyada xataa laga yaabaa in ay daacad ka ahayn oo dhehayso hooya badla taagan aabaa qor la taagan oo asaga uusa arag oo iyadu u sheegtay Waa tahay.
laga yaabaa in xataa aysan daacad ahayn oo asaga ay ku baraawanayso Mm. Eh, laakiinse aniso eh, waxaa jirto maadaama horta guntii granadkii aan soo een, gaarnay barnaamijkuna gabagaba uu marayo eh, wiilkaasi eh, waxaan kula talinayaa maadaama eh, arrintaasi ay culus tahay eh, culays kuu noqotay eh, gabadhin aad dooneyso eh, waxaa sameysaba waa inaad gabadhaas horta waqti majaanis aad ku raadiso aad kula kulanto eh, gurigeeda aad ugu tagto een waxa ugu dhow sidaasi weeyaan Ee, saas ayaan kula talinay wiilkaasina marka hal dhegeyste ayaan janiska siina dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira halo halo salaamu calaykum halo halo dhegeystahaasina qadka teleefonka ee ka go-ay intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gogoyno een aniso orodhaada ugu dambeysa ee barnaamijka galabta aad kusoo gunaanadeyso ee maadaama barnaamijku yahay la talin jecel ama ila talin
Een, waa tahay engaladoo anigu inkastoo qofna aana talana ka wadan lana talayn een, horta waxaan leeyahay dhegeystayaasha meel kastoo joogtiin galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada ka leeyahay galadoo een, dhammaantoodba waa salaamaya guud ahaanba intaas ayaana barnaamijka kusoo afmeeraynaa heesta gunti gunaanadka barnaamijka waa tahay waa heesta markaasi ku looqeeyo n inta barnaamijkan gabagabeyn barnaamijka waxaa farsameynayay n haashim yare aniga galad maxamed ibraahini welibsa ani culus waan la socodsiinaynay waxaa markaasi igaga tegaynaa heesta markaasi ku looqeeyo marwaan yare n ayaan igaga tegaynaa inta barnaamijka midacna ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ileen boqoradiyo waa baaridhaba bashar quruxle iyo waa fureerka